Iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Alqalam oo ka mid ah iskuulada waxbarasho ee degmada Kismaayo ayaa waxaa wax ka barta arday badan kuwaas oo qaarkood ay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah waxaana ay iskugu jiraan wiilal iyo gabdho. Iskuulka Alqalam ayaa ka mid ah iskuulada kooban ee sida lacag la'aanta ah wax lagu baro ardayda danyarta ah kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyo aqoonta. Xuseen xasan Buule oo ah maamulaha iskuulka Alqalam ayaana ka warbixiyey xaaladda guud ee iskuulka.
iskuulkan alikhlaas wuxuu soo maray marxalo mal- marxalado kala duwan ayuu soo maray sidoo kale iskuulka waxaa la aasaasay labada kun toban iyo sagaalka ilaa wuxuu furan yahay ugu yaraan shan sano iyo wax yar ayuu iskuulka furan yahay Eh, sidoo kale iskuulku wuxuu leeyahay eh, macallimiin khibrad u leh khibrad u leh inay ardayda wax baraan ayna wax soo saaraan sidoo kale iskuulkiina wuxuu leeyahay dhowr qaybood ayuu leeyahay khamiis iyo jimco sidoo kale wuxuu leeyahay macad oo ilmaha aan ku barbaarano oo diinta iyo maadooyinka kale lagu baro macadkan is- magaciisa waxaa la lahaa in khamiista iyo jimcada halkan ka shaqeeyo markas markaska xamsa bin cabdilmutalib ayaa la lahaa sidoo kale iskuulku wuxuu leeyahay qaybab kala da- qaybab kala duwan ayuu leeyahay waxaana ka mid ah sida baraafi oo kale ardayda bilowga ah oo halkaas markii laga soo dhiso haddana dib aan iskuulka loogu soo celiyo ama dib loo keeno Eh, sidoo kale iskuulkiina wuxuu- waxaa ka shaqeeya ilaa laba iyo toban macalin oo kale ayaa ka shaqeeyo qaar waa dumar qaarna waa rag sidoo kale iskuulka wuxuu shaqeeyaa laba qayb ayuu shaqeeyaa qayb gelinka hore ah iyo qayb geli- gelinkii dambe ah Eh, sidoo kale eh, iskuulka wuxuu leeyahay macalimiin qayb nashaadaad ah ardayga nashaadaad u sameeyo iyo firfircooni markay xiisaha ay soo wada qaataan oo kale waxaa ka mid ah eh, nashaadaadkaas kubad oo kale maalinta jimcada oo kale waxaan ciyaarsiinaa kubad sidoo kale maalmaha kalena ayagana sidoo kale waxaan sameynaa nashaadaad oo tartan aqooneed ah maad iyo diin isku jiro ah ayaan u sameynaa Eh, iskuulka waa iskuul barefad ah sidoo kale waa meesha halka- halkan hadda aan joognin waa meel kira ah Ee, sidoo kale ardayda halkan dhigatana wax lacag ah lagama qaado ilaa markii laga reebo waa waa lacag yaroo adig mar biyaha iyo marmar aan ugu soo aan ugu soo gadno oo yacni biyaha isticmaal lahaayeen iyo gacmaha ay ku dhaqan lahaayeen iyo nadaafadda iyo musqulaha lagu dhaqi lahaa ayaan marmar ka qaadnaa badanaan wax lacag ah kama qaadno Ee, sidoo kale aniga iyo macallimiinta iyo qaar ka mid ah guddiga ayaa isxilqaamo sidaas ayaan lacagta ku bixinaa Ee, sidoo kale iskuulkeena wuxuu soo maray marxa- mar- qeybo f- oo dhibaato fara badan ayuu soo maray oo kala dudugan ah hadda alxamdulilah ilaahan ugu mahadcelineynaa hadda meel fiican ayaan joognaa Ee, sidoo kale waxbarashadeena iyo ardayda waxbarashadooda iyo caafimaadkoodana hadda waa okay